بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضف أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحوالا أولها ما كان فيه العلة مجيبة للحكم مستقلا فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نذيره فيعتبر كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف وشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما بسم الله الرحمن الرحيم baabulqiyaasi qiyaaska baabkiisii weeye qiyaaskana dee saan horeba usoo ogaanay waa daliilkii afraad ee adiladii sharciga ayd ka mida markuu qiyaasku dee shuruuddiisii dhammaysto ee uu qiyaas muctabara yahay ama qiyaaskii saxiixa aynu faasida ahayn waa daliil adilada sharciga kaa mid oo dee waana ka afraad oo horta dee asalkii waa kitaabkii iyo sunnihii iyo ijmaacii haddii kuwaa la helayo in la daliishado la helayo qiyaas loomaba baahna lamana daliishanayo ee marka ani saddexaa ka horeeya aan xukumkii aan looba daliishanahayn ayaa qiyaaska martabadiisu ay imanaysaayoo waa baahibaa keenaysa oo dee horta nas daliil kitaabna ma jiro daliil sunnana ma jiro daliil ijmaac marka isagii baa dariiqu noqonaya axkaamtii laguba sugo marka dee shuruuddiisii qiyaaskii adigu uu yahay uun qiyaaskii sharciga ee muctabarka bal taas buu baabkiisii yahay marka wuxuu hi naadimku raximah llahu tacaala ama alqiyaasu qiyaaskii hadee isaguna adilada abwaabtii usululfiqiga ahayd waxyaalihii lagaga hadlaya ka midoo waa qiyaaskii macuudka ee abwaabta kaba mid ahaa fahuwa isagu radulfarci faraca celintiisa weeye faracii oo la celiyo lil asli asalkii loo celiyo oo macnaha faracii laga dhigo mid asalkii la siman oo kula siman xukumkiisan uu leeyahay celintu taas bay noqonaysaaye fii xukmin xukumna loogu celiyo xukumkaasoo saxiixun saxiixa xukum loogu celiyo asalkii oo lagala mid dhigo asalkii oo mid la siman oo xagga xukumkaa dee kalaba siman weeye xukumkii baa loogu celinaya fii xukmin xukm saxiixun saxiixoo sharciyin sharciya licilatin liajli cilatin ama cilad sababteedna loogu celiyo oo lagala mid dhigo oo lala simo xukumkii uu asalku lahaa loo siiyo cilo iyo sababteed ciladaasoo jaamicatin jamcinaysoo asalkan xukumkiisa la ogyahay iyo farcan maanta aan doonayno inaan xukum u sugno oo xukumkii asalkaanuba sugno cilo labadooda isu geynayso ooy wadaagsanayaan taas loogu celiyo filxukmi xukumkii kolli markii horeba xukumka inoo soo sheegay bal taas weeye oo wuxuu inoogu sheegay sheekhu raximahullahu tacaala intan beydkaa hore iyo shadrigan beydka dambe qiyaaska arkaamihiisii ama wixii uu qiyaasku kaba koobnaa iyo canaasirtiisii oo canaasirtiisu afar bay noqonoo midi waa faracan maanta aan doonayno inaan xukum sharciya u sugno taasi waa mid ka labaadna waa asalkan dee la ogaa xukum sharciya xukum saxiix oo sharciya isagu lahaa ee xukumku uu sugnaayaynu xukumkiisaa doonayna inaan soo naqlino oo xukumkaa mid lamid aan faracan uba sugno ka saddexaadna waxa weeyaan waa cilada waa awsaaftan ka dhaxaysee asalkiina kuba sugan ee xukumkaa loo nisbaynayay faraciina aan ka helayno oo waa ciladan jaamicada ah ee arrinka kalena waa xukumka naftiisa farciga loo sugayo ee waxa loogu sugayaana uu ahaa xukumkaas ayaa asalkan ay cilada ay ka dhaxayso lahaa oo sidaasaa looguba sugayaa intaas weeye intii buu inooguba sheegay oo wuxuu yidhi markaa amalqiyaasu qiyaaskii fahuwa raddulfarci waa farci faraca cirintiisa weeye cirintuna si aan soo sheegay marka hore aan kuba laqbeeyey macnuhu waxa weeyaan in lagala mid dhigo oo lala simo asalkan lala simo ee waxaa lagula simayaana waa xukumkii cirintii farciga la cerinaye la haleeshiinayay lil asri asalkii fii xukmin xukumna isagii loogu celinayay oo lagu haleeshiinayay xukumkaasoo saxiixin saxiixoo sharciyin sharciya waa xukum licilatin cilo daraaddeed jaamicatin jamcinayso faracan iyo asalkan isu geynayso ee waa wax awsaaf aan ka wada helayno xukumkii asalkiina way ku sugan tahay faracina iyadii baan kaba helaynaa taas baana keenaysaa in xukumkii uu asalku lahaa aan faraca u soo gudbine filxukmi macnaa iyaga ku jamcinaysa dee xukumkan oo dee waa awsaaftii kaba dhexaysay kaas baa haddaba qiyaaskiyo waa tacriifkii qiyaaska kaasi qaybihiisii buu inoo sheegaya wuxuuhi waliyuctabar ha loo fiiriyo qiyaaskii alaaatan saddexoo macnaa waxa ha laga yeelo dee saddex fi rasmi xagga rasmiga waa tacriifkan iyo markaan dee tanwiican kala qaadaynayn isaga sheegayno iyo rasmigiisii bal saddexa lagaba dhigo licilatin adifu aw dalaala ay adifu idaafee qiyaaskii damiirka adifu ku jiraana qiyaaskiibuu u laabmaya waxaad u idaafaysaa licilatin cilo oo markaa maxaad odhan qiyaasu cilatin waa nooc waa midkaas aw dalaalatin amase dalaalo u idaafee awduna bimacnaa woowey noqonina waa saddexa qismi oo wada jira ee dee maaha waxa weeyaan in imaka tii dee keenaysa imika tanwiica asalkeedu haba ahda ama lafdigan haba ahdee laakiin bimacnaawo weeye waana saddexdii uu marka horeba hi waliyuctabar alaaatane aw dalaalatan ay aw dalaalatin weye amase waxaad u idaafaysaa dalaalo ay adifu lidalaalatin oo markaa maxaad odhan qiyaasu dalaalatin aw shabahin amase adifu idaafee qiyaaska lishabahin shabah u idaafeeyoo dheh qiyaasu shabahin uma bacdiyeed ictabiir fiiri axwaalow bal axwaashi qiyaaskaasi lahaa iyo waxyaalaha dee markaa kala duduway iyo taas fiiri waa iska takmilo uma ictabir axwaalahum marka waxaweyan qiyaaskiiba wuxuu u kala baxayaa saddex qaybood si aan matnigii iyo sharaxiiba kusoo aragnay ee waana kitaabkan aada u mukhtasarka taqsiimyada isaga halkan laguba sheegay sheekhu uu kuba kaaftoomay ee jawaanib kale hadday doonaan hawiyo siyaalo kale ha loo qaybiyo oo kuwa kale iyo kutubta roonroon kuba sugan saddexdaa qaybood oo u kala baxayaana waa saddexdii qiyaasu cila iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah awdanna waxaan idhi waa bimacnaa wow weeye oo waa wow bay la macno tahayoo waxaad u idaafaysaa cilo iyo dalaalo iyo shabah sidaasaa macnu noqonaya oo waxaad tidhaahaa qiyaasu cila waa qayb waa mid waa nooc qiyaasu dalaalatina waa nooc labaad qiyaasu shabahina waa nooc saddexaad dee saddexdan wuu inoo keeni ama dee kolley matnigii hore iyo sharaxii horeba si fiican oosan ka basisan aan ugu soo aragnay sharaxiyo marka adifu waxaad u idaafaysaa qiyaaska licilatin cilo u idaafee aw dalaalatin ama dalaalo u idaafee aw shabahin oo de waa saddexdii uu kala baxaya qiyaasyad qiyaasku uma actabir fiiri axwaala axwaashiisii waa iska takmilaan yidhi intan marka saddexoodii buu sheekhu raximahu llahu tacaala inoo tafsiilinayaa isagoo tartiibtii way marka horeba uu tartiibiyeyna u kala horraysiinaya ama say u kala xoog badnaayeen weeyaane ay u kala quwo badnaayeen inoogu tartiibinaya oo usoo kala horraysiinaya wuxuu yidhi awaluhaa anwaacdaa saddexdaa ee u kala baxaya ama aqsaamta ka ugu horeeya maa kii weeye kaana waana qiyaasu cilihii kii wii adifu licilatin qiyaasu cilo weeye maa kii weeye kaana uu ahaaday alcilatu cilada fiihi isaga figiisa ku sugani ay tahay muujibatan mid waajibinaysa lafdiga cilana ta'niidkiisu xaqiiqi maaha sanbuu dee kaana u yidhi wasankuna uu qabtay enu kaanatu odhana alcilatu cilada fiihi isaga ku suganoo waa ciladan jaamicada ah ee asalka ku sugnayd ee faracana kuba sugani ee labadooda isugu keengeynaysa ama keenaysa xukumkii asalku lahaa inaan faracana u soo gudbinna muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukumkan mid keenaysa oo dee aanu toosnayn ama aanu wax fiican ahaynba marka la eego caqlan in iyadoo ciladii ay taallo xukumkii haddana uu ka hadho dee xukumkii ay asalka kuba lahayd oo mustaqilatan gooni ah iska takmila un weeye tan istiqlaalku taaba weye fadarbuhu marka waa mihaale garaacitaankiisii waladka uu garaacayay lilwaalidayni labadiisa waalid mumtanicun mid reebtoon oo mamnuuca weeye oo aan bannaanayn ka qowli ufin kaimtinaaci qowli ufin sal ufin oo uu waalidkii ku yidhaaho hadalkaas imtinaaciisa uu yahay mid mumtanica wahwa qowlkan ufinna munica waa la manciyey oo waxaa loo xarimay liliidaai liliidaa wasanka ayuu u gaabiye waa liliidaai dhibitaanka ama dee dhibka kuba sugan ee dee waalidkii uu dhibsanayo taas baa waxa weeye loo xarimay oo loo manciyey dee iidahaasoo ciladii ihina waa ku sugan yahay darbigii bal si ka adag oo ka xoog badan buu ugu sugan yahay taasba wey waa miaalkii qiyaasu cillo inoolaba yimi kalina waxaan filaya sharxii hore iyaba umuuraha usii yarbastisnaa marka muxuu yahay qiyaasu cilaka isagu qiyaasu cillo ay tahay bal qaybtan san weliba halkan uu inooguba dhigtay ciladu waa kay tahay mid keenaysa xukumkan keenitaanka xukumkan ay keenaysa waxay uga wadaan waxa weeye bal ciladii xukumka uu asalkii uu lahaa ama asalkaasi xukumkiisa uu lahaa ayaa faracii lagaba helayaa ciladaasna ay matalan keenitaankan ay xukumka keenayso waa wax dee tan ay iijaabba kaba cabireenoo waa wax dee go-an oo iqhtidaad taama ama keenid dhan bay keenaysaayo dee inta iyadoo ciladii la helay haddii xukumkiina meesha uu ka baxoon xukumkii ay lahayd ciladu ay suuro kale ku lahayd oo suuradii asalkahayd tan faraca aanan yeelan iyadaa waxay noqon wax dee la xumaysto ama aan dee toosnaynba caqlan marka la eego haddaan si yar cadayno taasan uu soo dhigtay bal maalan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu idhi walaa taqul lahumaa uffin waladkii baa lala hadlayaa waalidkiisii dee xaq ilaahay dabadi dee xaqka ugu weyn kuba lahaabaa ilaahay yidhi ha ku odhanin uffin uffin waa kelimo hadal yar weeye caylacayay maaha oo kale garaac la garaacay maaha dhib kaloo lagu sameeyey maaha ee waa kelimadaa tilmaamaysa inuu ruuxu ama waalidkii amarkii oo kale iyo wuxuu isaga kaba dalbaya uu diidan yahay oo uu kadib markaas deeto kelimadaasi dajar bay tilmaamaysaa dee waalidkiina maxaa loo yidhi taas hadalkaasi isagii uu dhibsanayaa iidaha ku sugan baa loo xarimay bal haddaba suuradaas ciladii xukumku al-iidaa bay ahayd manci bay keentay waana asalkii waxaan u soo kacnay darbigii labada waalid dee naski kuma iman oo cibaarada naskii labadii waalid ha garaacin meeshii ma taallo xukumkiisii baan doonaynaana dee xukumkii lafdigan ufin wixii loo xarimay iida ahaa waa ku sugan yahay waa ciladii jaamicada ahayd darbigii bal suuro aad uga adag aadna ugaba cad dhibkiina uu aad u muuqdo hoodaas ayuu ugu sugan yahay haddaba keenitaanka ay ciladu xukumka keenaysa macnuhu halkan uu ka soo baxayaa muxuu noqonayaa iyadoo bal ufin loo xarimay oo loo manciyey iida daraaddeed darbigiina ciladii si ka cad ay uguba sugantaho kaba adag haddii la idhaa mee taasi waa dee waa runo taasaa mamnuucee darbigii waa bannaan yahay oo kaleo ciladan oo meeshii maanta aad ugu sugani xukumkii aanay keenin ee wax matalan caqliga xataa fogaysto oo wixii sahlanaaba hadduu mamnuuc noqday ee waxaan kaba sii adagi isagiina waa kaga awlaysan yahay xukumkii manciga taas buu keenayaayo ma toosna oo caqlanna wax ku habboon maaha ama kuwa fiican dee in iyadoo ciladii aynu weliba suuradaa cad uga helayno xukumkii uu kaba hadho marka iyadii maxay noqotay mid xukumkii keenaysa iqtidataamay keenaysa oo in iyadoo la helay ciladii oo suuradan la helay xukumkii meeshii uu kaba baxo bal ama faariqaan la muujiya ama taase xukumkuu kaba baxo wax dee matalan caqligiiba diidayoon toosnayn bay noqon taas baa waxay ku magacaabaan qiyaasu cilla ee taasna waa a'immada qaarkood suuradan qiyaas kaba dhigtay sidaan sharaxi ku soo marray way jiraan a'immada qaarkood leh arrimahan markayn waxaan asalka iyo faracaan isugu geynaynaa uu yahay nafyulfaariqa macnaa wax u dhexeeya ma jiro nafyulfaariqaasna uu yahayba dee san oo kale wax maqduuca oo asal ahaan wax farqigoo la muujin karaa jirin oo matalan bal xukumkan asalku leeya cilladiisii faracani uu kaga mudan yahayba ama uu laba siman yahay waxaabay leeyihin dee waa mafhuumkii muwaafaqa ayuu noqon oo waa mafhuum marka lafdigan baan ka qaadanaynaa ee maahaba wax qiyaasaba kani qiyaas baabkii uu kaba baxaya laakiin shaaficiya waa qiyaas kaa cabira ama qiyaas fii macna alasli marka qiyaasku haddii uu yahay kaas dee ciladii si ayn markaa asalka ku sugnayd si ka adag ama si la siman unbaynu farac inuugaba helaynaa nafy alfaariq baan isugu geynaynaa barhkood baa la qiyaasba maahay bal haddaan qiyaas kaba dhigno waa qiyaaskan cila qiyaasu cilo laydhaa ciladiina maanta waa tii xukumkan keenaysay inay ka hadho ciladii oo jirto xukumkii uu meeshii ka baxo xukumkii aanu yeelanna xukumka halkan kule aanu yeelanna dee wax toosan maba aha oo matalan caqlanba kuba toosan kaas bay yidhaaheen qiyaasu cilo dee haddii si kaleba barhkoodna qiyaasu cilla waxay kuba tacriifiyaan kay ciladiisu mansuuso tahay oo kale ujeeddadu waxaan aan isugu geynayna asalkiiyo faracii ayaa cilada nafteediia maaha atarteedi iyo daliilkeedi iyo cilada nafteedii ama ciladiibaaba cilo mansuuso ah oo dee naski uu kuba yimi adigu cilo la cadeeyey oo musaraxo ahayd bay ahayd waxyaalaha kalena waa cilo mustanbado ay markaa qiyaasu dalaalo kaba dhigi bal waxaan ku soconaynaa lafdigiisa waana sidii dee matigii aan kuba soo aragnay qiyaaskaas haddaba waxa lagu magacaabaa qiyaasu cila lagu magacaabaa ee waxaa la mid a haddii aanu faracani marka la eego cilada iyo waxa weeye dee xukumkaa mid kaga awlaysan aanu ahayn asalkiiya laakiin uu la siman yahay uun isaguna noocan buu noqon qiyaasu cilaah sa ina aladiina ya'kuluuna amwaalalyataama dulman ilaahay waciid weyn oo dee naar gelitaankeeda ayaa wuxuu dee ugu goodiyey kuwa iyagu xoolaha agoomaha cunaya cunid baa ilaahay magacaabaya haddaba haddii oanu cunine uu cabo oo kale ama uu xidho te waa la miduun ruuxii agoonkaanbaa xoolihiisii la dhaafiyey ama cunidii iyo cabidii iyo xidhashadii waa isla mid xaggii tilaafkii haddii uanu isagii aanu kuba intifaacin uu xoolihiisii ka fasahaadiye uun ama ka gubo uun iyaduna bal waxa kuba sugan dee markii hore xoolihiisa uu ka baabi'iyo dee fasaadkan siyaadada ayaa kuba sugan marka waxaan loogaba jeedo ruuxii agoonkaa xoolihiisii dee laga qaado oo markaa la dhaafiyo isagii lagaba qaado cid kale laga itlaafiyo uun akligii iyo shurbigii iyo lubsigiiyo way ku wada siman yihiin marka halkan wax faariqo u dhexeeyaana maba jirto marka taasoo kale markaynu eegno ciladan faraca kuba sugani xagga marka la eega ama xukumkan ay keenaysay asalkii ku keentay halkana keenayso dee keenitaankeedu waa wax siman yihiin oo tii asalkii ama kale xoog badna ee halkan say uga muuqatay halka kalena ugaba muuqataa taasoo kalena tan bay la mid tahay oo macnaa haddii aynu waxaan aan suu geynaynaa uya nafyulfaariq oo waxaan maanta faracu uu kaga mudan yahay xukumkiiba kaga awlaysan yahay asalkii amase uu la siman yahay waxa lagu kala farqin kara aanay jirin qiyaasu cilla ay noqonba ee barkoodna qiyaasba ma habay leeyihiin taasiye waaba mafhuumkii lafdiga lafdigan baan kaba faa'iidaysanay inagoon qiyaasiya waxyaalahaas uba kicin intaas halkan inooguba sheego wuxuu yidhi marka awaluhaa aqsaamta keeda hore maa kii weeye kaana ay kaanat ay ahaatay alcillatu cillada fiihi isaga figiisa kuba sugan ee maanta jaamicadii asalkii iyo faracii dee isku xidhaysa ay wadaagsanayaan muujibatan mid keenaysa lilxukmi xukumkaa mid keenaysa oo mustaqilatan mustaqil oo deegooni oo madaxba bannaan iska takmilo fadarbuhu waa mithaalkii garaacitaankiisii waladkii uu garaacayay lilwaalidayni labada waalid mumtanicun hadda kana waa qiyaas markaynu halkan eegnaynu halkan imika mithaalka joogno waana faracii ka qowli ufin ka imtinaaci qowli ufin ufin oo uu ku yidhaaho waalidkii say dee qowlkaasi mumtanicuu yahay oo kale oo wuxuu la mid yahay xaggii imtinaacii qowlka ufin ee nasku uu ku yimo asalkii maanta walaa taqul lahumaa ufin wahuwa haddaba lafdigan ama qowlka ufin damiirku halkan uu laamayaaye munica waa la manciyey oo waxaa loo xarimay liliidaayi dhibkan dee waalidkii la dhibaye uu isagu dhibsanaye kuba sugantaa daraaddeed dee iidahaasna waa kaga sii cadi garaac la garaaca ayaa kaga sii badan oo idii uga sii muuqasho badan ama marka isagaaba xukunkii kaga awleysan marka taasoo kale maxaad ku magacaabay qiyaasu cilladhe adigu cilladiibaa meeshii joogta oo dee weliba cillada nafteedii baynu isugu geynaynaa labadoodii aani ka labaad waa kii labaad muxuu ahaa oo kii hore dee waana qiyaasku jaanibku u badan yahayba kan dambe waana in waxa weyaan kii hore marka waa ka daciifsan yahay laakiin waa qiyaasku jaanibku uba badan yahay umuurahan qiyaaska uba badan waa kii uu yihi aw dalaalatin aw adifu lidalaalatin wina soo yidhi kaa labaadi ma kii weeye lam yuujib aanu waajibinahayn atacliilu cilayntan la cilaynayaa marka tacliilkiina muxuu u wadaa waa ciladan dee isaga fiigiisa ku sugan atacliilu bihi ay fiihi isaga fiigiisa kuba sugani xukman xukumkii aanu waajibinahayn laakinahu laakiin daliilun daliil u yahu ina tusayo xukumkaa uu ina tusayuu tilmaamayo fayustadallu waa la daliishanayaa oo waxaa la daliishan binadiiri wixii nadiiru ahaa shay ee ay awsaafo wadaagsanayeen almuctabari nadiirkaa dee almuctabari la fiirinaya sharcan lafdiga muctabar kolle dee waa iska wasanka ayuu waxyaale ku buuxsaday sharcan sharci ahaan loo fiirinayay ayee markaas baa maxaa loo wadaagsan calaa nadiirihi calaa hubuuti lxukmi xukm sugnaanshihii fii nadiirihi kii isaga u nadiirkahaaye awsaaftan isan oo kala lahaye awsaaftan wadaagsaday xukumkan uu isagu lahaa sugnaanshaha uu sugnaanayaa loo daliishanayaa fa yuctabar waa la fiirinaya fa yuctabarna iska takmilo maxaa kana uyna yahay bal horta may mithaalkan aan gaadho ka qowlinaa wadaalika ka qowlinaa qowlkeennii weeyaan odhanaynay maalu sabiyi ilmaha yar xoolihiisa talzamu way waajibaysaa sakaatuhu sakadiisu way waajibaysaa ka baaliqin ka maali baaliqin weeye ruux qaangaadha xoolihiisii oo kale say kaa qaangaadhkaaba xoolihiisa ay sakadu ugu waajibaysay ayaa ilmihii yaraana in weli mukalafba ahayna xoolihiisa ay sakadu ku waajibaysaa maxay waajiba ay linumuwi waa beeradan iyo siyaadadanoo dee maalkan baaliqu waa maal naamiya waa ama wax tarmaya ama sidiisa kale u siyaadaya waxaweye maalkii sabiguna ciladaa waan haynaa oo isaguna waa maal naamiya dee markaa halkaas ciladii waa kuwa wadaagsadayoo way waajibaysaa oo dee kan ayuunbuu la mid yahay oo maalkiiba waa maal naamiya kanna waa maal naamiya markaa sakadii ha waajibto bal waxaan idhi qiyaaskan qiyaasu dalaala waa kii labaad ee makasa uu sheekhuba inoo soo sheegay markaa waxa ay tahay ciladii ayaa wuxuu ina yidhi ma keenayso sida tii hore wuxuu kaba cabiray maa kaana fiihi lcilatu muujibatan lilxukmi xukumkii mid waajibinaysa weeyaanoo waajibintaasna waxaan ku fasirnay keenid dhan bay keenaysaayoo caqlan dee wax qurux badan ma fiican ma aha oo dee ma fiicnaanayo haddii ciladii oo aan aragnay markii hore asalka dee uu asalkaba xukunkiisa sababta u ahayd ee xukunkaa keentay oo faracan intay ku sugan tahay xukunkiina uu ka hadho oo imika darbigii oo kale oo layidhaha iyadoo ufin in la yidhaaha ee xaaraam noqotay lil iidaay u xaaraam noqotay darbigiina iidii kii kasii badanba uu ku sugan yahay haddii la yidhaaho halkan darbigu ma banaano ma banaanyahi oo kale isagu dhib ma laha dee waayo nas kuma imano wax xarimayaa ma jirto dee kan waxa xarimay ayuunbaaba xarimaya ama waaba isagaaba taxriimkii kaga mudnaa taasoo kale inay meeshii xukumkii uu ka hadha ciladii iyadiibaa si waxay waajibisay ay tahayo xukumkii iyo ciladani ay kala hadhaan oo ciladii oo jirta xukumkiina aanu jirin de wax markaa la fogaystay noqonaysaa wax toosan may noqoteen wax dee caqlan ku qurux badanba may noqoteen taas ama tan muxuu leeyahay iminka kolkolna waa umuurahay nimankan daahiriyada ah walow dee in badan nusuusta ay xoogeeyaan ay adkeeyaan ay jaanibka kolay dee ay markaa qiimo ku lahaayeen haddana qiyaaskana ay anfiyeen ay ka tegeen ay yidhaaheen daliil sharciya maaha ayaa tanaaqudaad badan ayuu kuba ridayo waayo shareecadu waxyaalaha iyo mutamaathilaynkahayd ee isku midka ma kala farqiso nadirnadiirkii xukumkii u lahaa buu yeelanayaa dee wax kala duwanoo si kale u kala duwanna xukumkii kuma jamcinayso shareecadii waa taasay saasay kuba timid oo bal matalan aqooshoodii waxaa kaba mid ah rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inaga nahayey dee biyaha daa'imkaa inaan ku kaadino aynu haddana kuba maydhanno oo kale markaasaa oo xadkayyaanu biyaha aan soconayn ku kaajinbaa uu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh yidhi maxaa iyaga qowlkood noqday qiyaaskan anfiyeenna uu kuba keenay biyii in kaadidii lala dul tago toos loogu kaajo ayuunbaaba ah waxaan dee nahyu kuba yimee hadduu weel ku soo kaajo oo kale oo uu ku shubo may nahyi ma jiro dhib ma laha oo kale waa tanaaqud aada iyo aad u weyn dee maanta wax faariqo udhexeeya maxaa kala farqin wixii waa kaadida nafteedu baa loo jeeday ma kayfiyada loogu daadinayaa taasi ina ujeedadu ma ahayn oo kale oo waxyaalaha tanaaqudaad kolkol kala duwanoo dee aad loo qariibsado aad loo baciidsado kuba keenay ee culimmadu markaa ay in badan ay yidhaahaanba khilaafkooda ay ijmaac khilaafaan ictibaar ma laha ijmaacu la-aantood buu guntamaya ay yidhaaheen waa umuuro saasoo dee qiyaaskan inkir haba taasoo kale dee imika waa suuro in haddii la yidhaaho maye waa haddii kaadida la dultago una kaadi hadidaad lagu soo shubo ama lagu xaaro oo kale hadalkii way bannaan tahay oo kale la yidhaahaa dee inay wixii tan loo diiday tan waa ku sugayn si ula mida ama si ugaba daran ay kala hadho halkaasoo iyadoonu wixii hayno ciladii ay jirto layidhaha mee xukumkii ma laha wax toosanoo caqlin caqligu fogeeyay noqonaysaa laakiin tani maxay tahay meeshii ciladii waaba taalla way jirtaa tacliilkan laakiin ciladani way noo tilmaamaysaa xukunku ama inay jiro eh laakiin xukumkii mid keenaysa maaha keenitaanlaanta marka ayaa tilmaanta maxay noqonaysaa haddii ciladan oo jirta aynu faariq labadoodii u dhexeeya asalkii iyo farcii muujino ciladii way jirtaa oo faariqa daraaddeed aan idhaahno maya xukumkii halkan la xukun ma noqonayso xukun kale yeelanaysaa dee wax markaa caqligu diido ma noqonayso kale oo mithaalkan uu ina siiyey waxa weeyaan waa ilmihii yaraa xoolihiisii bal haddaynu nidhaahno nusuustan sekada maalka ku waajibinaysa ayaaba keenayso kii wallaa iyo kii yaraaba waajibisay ruuxii maynaan eegina maalkun baan eegaynaa naskuna maalka uu shamlinayay qiyaasba uma baahnin laakiin markan taa iska soo dhaafno ilmihii yaraay oo kale ama kii wallaay oo kale ee xoola lahaa xooluu leeyahay xoolihiisa nisaabkii way gaadheen seka miyay ka waajibaysaa mise kama waajibayso dee waan ognahay axkaamahan se imika xaj kuma waajibayo oo soom kuma waajibayo oo salaad kuma waajibayso arkaantii islaamka ah kale kumay waajib ahayn bal markaa halkan seka miyay ku waajibaysaa mise kuma waajibayso aimada qaarkood dee qowlkooda ama in badani sekadii way ku waajibaysaa dee kuwii aan nusuus cumuumaadkeed xujaysanee qiyaas isticmaalay maxay yidhaaheen waxa weeyaan sakadu kan baaliqa maxaa keenay inay waajibto waa xoolo horta siyaadaya oo ama tarmaya ama si kaleba u biiraya oo markaa dee ruuxii faqiirkaa ee baahnaa ayaa deeto markaa qadar xaajadiisii awda ayaaba lagaba siinayaa waxaa yidhaaheen waxa cillada ay ka dhigeen dafcu xaajati faqiiri bijusin min maali naamin waa ruuxii faqiirkaa ee baahnaa dee dadkiina meel buu ku wada nooliyo isagiina waxba aad meeshii in adigu bal xaajadiisii oo ayoo la daafaco oo in maal naami ah maal naamiyana maalkii haddaan naami ahayntii kama imanayso waa tan awrkii la raranayay iyo dibigii beerta lagu qodanayo waxyaalahaas tirada kuma jiraan gaadhigii uu ruuxu dee uu ku shaqaysanaya wax kula soo baxayo dee cawaamishii bay noqon maal naamiyaan bal markaa maalkaa naamiga waxyaalahan cawaamisha in jus kaba mida xaajadiisii lagu awdo dee markaa haddaan ciladan idhaahno maalkii baaliqa ay ku cileeyeen kii sabiga ahaa ama kii waalaana maalkiisi waa maal naami ah xaajadii faqiirkiina markaa meeshii way taalaa dafcu markaa xaajati lfaqiiri bijusin min maalin maalimi isagiina waan ka helaynaa markaa qiyaaska halkani muxuu noqon cilladu waa tii uune waxay leeyihiin ciladani xukunkan ma keenayso oo way inoo tilmaamaysaa uun si aanay ku keenahayna bal haddii maanta aan idhaahno meye waa runoo ciladii horeba aan iska aqbalo laakiin ilmihii sabiga ahaa aan gees kale ula kacnoona waatan mukalafa maaho zaka isaga mee soom kuma waajibayo salaadi kuma waajibayso xajba kuma waajibayo markaa ciladii haba jirtee laakiin isaga sabiga iyo ka weyn waxba u dhaxeeyo waatan cibaadaadka kaleba waxay ugu dhexeeyaan sida abi xaniifa yidho kuma waajibaysa uu qabo dee taasoo kale waxa la fogaysto oo caqligii lidhamay maxaaynu waxa weeyaan faariq la-aantii horeynu soo aragnay amaynu xukum ka cadayd caqligu fogaysto ma noqonayso oo kale marka markuu arrinku taa yahay waxaan ciladani ay tilmaam daliil ay u tahay laakiin haddii meesha ciladii oo jirta xukumkii xukum kale laba siiyo xukumkii cilladu ay kala hadhaan aan la fogaysanahayn ama aan la xumaysanahayn caqlan waxay odhanaysaa waa qiyaasu dalaale bal waa dee sida tacriifkii horena aanuba soo aragnay walow dee aynu hore u soo aragnay jaanib kale oo dee kana dhow in qiyaaskaa laba yidhaaho cilladaa hore haddaan nidhi waa marka cilladii la caddeeye ee cilladii nafteedii asalkan iyo faracan la isugu geynayo qiyaasu cilluhu kanna waa marka cilladaasi aanay dee waxa weeyaan cillada nafteedii wuxuu aanu ahayne waxa ma cilladii daliilo oo aynu tilmaamun u ah ama raadiyo atar ka dhalatay ama xukum kaba dhashee marka la isugu geeyo ayaa qiyaasu dalaala idhaa kii hore ka daciifsan oo maalan oo kale haddii aan idhaahno nabiidkan oo waxyaalahan dee muskiraadkee kale ama waxyaalaha kale lagaba sameeye casir khamro lagaba samey ama timira laga sameey ama hadhuuriyo waxyaala lagaba sameeye nabiidku dee waa xaaraam say khamradii oo kale licilat liskaar meeshii maxaan haysanaa khamradii oo asala xukumkii oo xurmadii ah ciladii oo iskaarkan ah nabiidkiina waa faracii ciladii aan khamrada ku helayne inay caqli doorinayso aha kanna waa laga helaya marka maxaan suu geynay cilada nafteedii baan suu geynay taasi waa mid bal taas mithaalkeeda haddii aan kuba laabmo oon idhaaho nabiidkani waa xaaraam sida khamrada ee bijaamic limi ama bijaamic raa'ixati lkariiha raa'ixadan kariihaday u leeyahay oo khamradii de waatanoo urxun bay leedahay urxun bay leedahay nabiidkiina urtii xumayd buu leeyahay marka urtii xumayd ee ama rayxada kariihada ah haddaan isuu geyoon ciladii ka dhigo dee raa'ixadan kariihadiina wax kalaba raa'ixada kariihada ah way yeeshaane cilada nafteedii maaha laakiin maxay daliil u tahay inta aanay iskaarka xaddii jirin n wixii aanu khamirin urtaasi ma jirto in iskaar jiro iskaarkioo ciladii ah inuu jiray daliilu tahay marka iskumaynaan geyn asalkiiyo faracii cilada nafteedii ee wax cilada lawaasimteedii ah wax waxyaalihii ka dhalanayay ah ayaan sheegnay taasoo kale maxaa la odhan qiyaasu dalaala la odhanaya haddii kaba soo qaado aan dee nidhaahno wixii xukumkii ay ciladu lahayd oo ciladii haddii la helo sida jinaayadii oo kale dee dembibaaba taasaan suu geeya adugu wax markaa lawaasimtii cilada haddaan isugu geeyo ayaa qiyaasu dalaalo la odhanaya waa hadalkanna inooga yar dhowaanaya ee waana tay aad u mashhuura ee culimmada qowlkooda ku mashhuureen sharaxiina kuba soo aragnay kolkolna ciladu marka aanay mansuuso ahayn nas ku iman ay mustanbado tahay wax dee culimmadu markay ijtihaadeen duruqdan ay cilada kula soo baxaan kutubta dambe insha allah ku arki doonee masaalikilcila laydhaa mid ka mida ay ku soo saareen ay kula soo baxeen marka ay tahay waxa weyaan ijtihaad mid kuba timi taasoo kale waa iskuba khilkhilaafaan noocaas nafteeda qiyaasu dalaalo culimmada qaar baa taa kaba dhigo oo ciladii mustanbadada ahayd sida sharaxa quratucayn iyo kuba sugan taa horena ciladii mansuusada ahayd bay kaba dhigan oo bal maalan lixdan shay ee xagga rabawiga ah ee mansuuskee naska kuba yimi mooye umuuraha kale horta culimmadu dee inuu waxaan uu cillo leeyahay oo xukun mucalla leeyahay waa waxay isla meel dhigeen laakiin cilladu maxay tahay kaba soo qaado waxyaalihii aan mansuuska ahayn beriskiiba ka soo qaad dee intii ku muujireen waana shay rabowiya marka isaga wax la mida lagu iibinayo kale cilladii markaa maxay noqonaysaa cilladu ma waxaan kaylbaa ma inuu waxani cuntaya ma waxani inuu dee wax la dhigto oo kayd gala yaho fawaakihdii aanu la mid ahaynba dee waa aqwaalo culimmadu ina cilladii mansuuso mayahan rasuulku wuxuu sheegay umuurahan in shaciir shaciir lagu hiibiyaa ama shaciir haddaan la isleekaysiin oon la kala qaadan riba inay tahay burkii iyo shaciirkii wuxubuu magacaabay timirtii iyo milixdii iyo laakiin cilladu maxay tahay cilladii way ijtihaadeen cilladii umuuro ayay dee la soo baxeen ay iyagu isku khilaafeen oo barhkood cilladu waa sa yidhaahe barhkood cilladu waaba inkaylkii iyo ducmiga wada jira yidhaheen barhkood waa dacaamnima iyo idikhaar waxaan ina cunta iyo mudakhar la yahay bay yidhahdeen bal markaa taa maxaa keentay waa ijtihaad bay cilladani waa cillo mustabada ah wixii baa lagu laabmay awsaaftiisii baa la xasriyey wixii laysiri mala xukunkana ka ratimi kara ayuu dee aimmadii ay la soo baxeen iyagoo dee aragtidoodna ay kala dunayd marka wixii kale ee wasfiga ay ka heleen bay haleeshiyeen taasay haleesheen daahiriyadu iyadu halkaasubay ku engejisay intaas wax kaleba markaas kuma jiraan bay yidhahdeen oo ribo kaleba ma jirta waa intaasunoo kale haddaba bal marka cilladu saasoo kale aanay wax nasku ku yimi ahayn mustanbado tahay waana taa dee ijtihaadkina uu iskuma khilaafi karo oo markaa qaar in dadka qaarkood sida madhabaha qaarkood sida xanaabilada oo kale iyo wixii la miinsi karaaba xataa ayaanu cuntada noqonin rabowi ay kaba dhigaan kuwana ay ku koobaan cuntadii sida shaaficiye oo kale waxa keenay taas waa cilladiibaa mustanbado ah cilladiibaa cillo ijtihaad kuba timi haddaba nooca isagana cilladiisu ay tahay taa mustanbadaha qiyaasu dalaalan odhanayna qiyaasu dalaalan bal inahaas aan iskaba dhaafin oo markaa saddex umuuraad baa inoo soo baxayba wuxuuwaani kii labaad ma waxa weeye ama maakii weeye noocii lam yuujib aanu waajibin atacliilu cilaynta isaga la cilaynaya tacliilkiina maxaa loo wadaa waa ciladiisan dee bihii ay fiihi isaga fihiisa ku sugan xukman xukumkan aanay waajibin ahayn laakinahu laakiin tacliilkaasi daliilu xukumkii uu tilmaamayo oo ujeeddadu waa ka hadhi karaayo faariq baa la muujin karaa waxba u farqiya oo kii yaraa iyo kii weynaa waxba u dhexeeya la odhan karaa taasoo kale haddii taa la yidhaahana de waxa markaa halkii hore ti aan lahayn in darbigii aynu hayno iidiina uu kuba sugan yahay laydhaa xaraam ma aha mamnuuc maaha dee taas caqligiibaaba diidi lahaa laakiin tan saasoo kale maaho faariq baa la muujin karaa tanna kaasoo kale maxaa laydhaa waa qiyaasu dalaala fayustadalu waa la daliishanayaayo markaa binadiiri waa nadiirkii waa kii isagu dee waxa weeyaan wax kale la sinnaayee kula sinnaa awsaafo ay leeyihiin ama laba wadaagsanayay ayaa la daliishan nadiirkii almuctabari la fiirinaya sharcan waa kaa dee wasfi ahaan bay wadaagsanayaan maxaa loo daliishanayaa calaa nadiirihi calaa hubuuti lxukmi xukm sugnaashihii baa loo daliishan fii nadiirihi kii isaga la midkaay awsaaftan la wadaagsanayay uuba sugnaado fa yuctabar waa la fiirin waa takmila fa yuctabar dandan ka qowlinaa qowlkeennii weeye aan odhanaynay maalu sabiyi ilmaha yar maalkiisa talzamu way laasimaysaa sakaatuhu sakadiisii ka baaliqin ka maali baaliqinkii baaliqa maalkii oo kale oo markaa ee maalkii kii yaraa maalkiisi wuxuu nadiir u yahay uun xagga inuu maal naamiya yahay kii weynaa maalkiisa markaa kol haddii kii weynaa maalkiisii dee naamiga ahaba ay saka ku waajibtay kan yar markuu maal leeyahay naamiya iyadna saka ha ku waajibto oo markaa kani kan buu nadiir u yahay awsaafay wadaagsadeen numuwigan bay wadaagsadeen marka xukumkii de ha kaloo mid noqdo ee markaa ninkii diidanaana faariq buu muujinaya une ka qowlin talzam ka baaliqin ka maali baaliqin aylin umuwi maxaa ay ugu waajibaysaa waa koritaankan ama ziyaadadan iyo biiradan daraaddeed balkaasna qiyaasu dalaala aan ku dhaafno والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجيدا وحلو الثالث نوع الصدحات ما قسم الصدحات الفرع فرعي وي الذي فرع أصو تردد ألفت والإطلاق سو كل نقنقنية كدحية من بقيس كشبهية ما بين أصلين ما دو زائدة وي تردد بين أصلين وي والله أصل لحدود أيو كتردد اعتبارا اعتبارا ahaan wujida la helay iska waa takmila intoo dhammi maa taradada bayna aslayni falyaltaxiq markaa ha haleela isagu biayi dayni labadaa asari uu dhexdooda ku taradudayo koodii akara badan min hayrihi kayrkii xaggii ugaba badan oo waa wasfika labaad asalka labaad fii wasfihi wasfigiisan kaga badan dee isaga iskaba shabahayaan alladii wasfigaasoo yuraa la arkayo waaba kan miaalkee falyulxaq ha la haleeshiiyo alraqiiqu raqiiqi ama addoonkii ha la haleeshiiyo fil itlaafi xagga itlaafka iyo marka la dilo ama isagii jinaayo la gaadhsiiyo bilmaali xoolihii laa bilxuriyaan la haleeshiin kii xorta ah fil awsaafi awsaaftii ee tanna awsaafkuu la wadaagsaday maalkiina awsaafkuu la wadaagsaday laakiin ta maalkaa badnayd markaa xaggaa ha la haleeshiiyo halkan waa qiyaaskan qiyaasu shabah la yidhaaho kolley cibaaraynu soo maray asalkii hore ama matnigii yaraa aan kuba soo marnay oonu nadmin maanta cibaaradaasna waxay ahayd walaa yusaaru ilayhi maca imkaani maa qablahu qiyaaska qiyaasu shabah la yidhaaho xaggiisa looma kacayo iyaduu suurtogelayo wixii ka horeeyey oo haddaan masaladii u daliishan karno ama fara qiyaasu cila ama qiyaasu dalaalo ka hore kaba sii daciifsan qiyaasu shabah looma kacayo waa isaga ugu daciifsan anwaacdii qiyaaska mar qiyaas kale aanu meeshii ku suurtogelahayn ayuunbaa loo kacaya cibaaradaasi matnigay ku sugnaydeen laakiin matniga san horeba waxaan filaya markaan matniga aqiye u soo sheegnay nusqooyinka qaarkoodna way la socotay nusqooyinka qaarkoodna lamay socon maanta see waa ta aan aragnay isagoo nadmina laakiin kuwa aan nusqooyinka la wada socday oonu nadminna waa tii aynu horeba usoo aragnay halkii nahyigu inuu fasaad keenayo kale iyo walaa yusaaru ilayhi maca imkaani maa qabla maxaa yeele qodob aan ku laabmayaa waana kolley kani aad buu isaga cad yahay meeshii farac baa jira faracanna xukun uu leeyaho mansuusi ma jiro waa masalo inagu timi oo xukun mansuusa qur-aankiina daliil ugama hayno xadiidkiina daliil ugama hayno ijmaacna meeshii ma jiro waxaan u baahanayna inaan xukum sharciya aan siino oo dee waxaweye xukumkii sharciga kol hadaynaan intaa hore midna kaba helinna bal adiladii kii afraad ee hadhee qiyaaskii ahaa baan isticmaalaynaa si aan xukum sharciya u siino masaladan aan aragnay ama xaadisadan inaanay mansuuso ahayn ama aanas kuba iman ijmacna aanu kuba iman qiyaas cilo markaa faracan asal kaloy wadaagsadeen cilo dhan oo dee qiyaasu cilo aan ugaba dhigna ama qiyaasu dalaalina maba jirto laakiin maxaan helay masaladan aan imaka haynaa masalo kale ama dee faracani asal aan xukunkiisa sharcan ognahay oo uu awsaaf la wadaagsaday waa jira haddaba arrinku intaasun maahee asal labaad oo xukumka kii hore xukumkiisa ka duwan oona isku xukum ahayn oo isaguna gees awsaaf uu kala wadaagsadaa jira markaa muxuu ku noqnoqonayaa laba asal baa kala jiidanaya asalkan awsaaf uu leeyahay oo uu asalkii ku sugan baan faracan kaba helaynaa asal labaad oo aanay isku xukumayn laba xukum oo kala duwan ay leeyihiinna awsaaf kuba sugan oo ciladii xukumka aan kaba dhigayno ayaan kan ka helaynaa labadoodiibuu ku noqnoqonayaa kaba dhexeeya sidaan yeelaynaa markaa wuxuu leeyahay suurada waxaan yeelaynaa labadan wasfi baan eegaynaa labada xagga marka la eego awsaaftan ka dhaxaysa faracan aan xukumka doonayna inaan siino ka isaga uu inta badan ama dhinaca uu badan yahay ee awsaafta ka dhaxaysa ay ka badantahay ta kale marka kolba dhinaca uu badan yahay ayaan haleeshiinaynaa intaas weeye qiyaasu shabahna maxaa loo yidhi dee wax kale cilo imaka ka dhaxaysaa ma jirtee waa shabahan uu ka shabahayo ee uu uu waxyaalo kuba shabahay dhinacan kalena uu kan kale kaba shabahay miaalka inoo keenayna maxay tahay waa raqiiqa ama adoonkii dee waqtiyada ay jireen adoonkii bal maalan intan waa ruux ibnu aadam ah oo bal mukalaf ah oo markaa ruuxii xorta ahaa buu xaggaa kula mid yahay aadamiyadii oo dhan wixii kaba imanaya waa kan leh in wabakaa mukalafkaee salaaddii ku waajibaysa ee soomku ku waajibayo ee xaj iyo maal seke iyo kuma waajibayaanoo wuxuu milkiyaan jirin nin kalea lehba isagii baa la leeyahay ee laakiin umuurahaas ay ku waajibayaan aan dee tamalugiyo waxyaalaha ama milkiiyo waxyaalaha aan uba baahnayn jaanibkaas ruuxii xortaa buu kala mid yahay jaanib kale haddaan eegno wuxuu kala mid yahay bahaa-imtii ama xoolihiioo waa la iibinayaa la iibsanayaa la kala dhexlayaa ruuxbaa uu ruuxu siin karaa sii xoolaha ayaa loo rahmayaa oo deyn loogu rahmayaa bal waxyaalihii adigu bal markaas taasna waa leeyahay labadan baa uu ka dhaxeeya bal haddaba markay timaado imaka inta kale dee uu iska socoduu iska nooliyo inay waxba ku iman kollay labadii xukm way kala duwan yihiinoo dhinacna sanuu ka yey sananuu ka yeo imaka waxaynu u sii baahanaynuu midkood dee aynu meesha ma sii taallo dee kolley waa kaa iska socdee haddii isagii la dilo ka soo qaad dee meeshiina damaan baa imanayee labada dhinaco haleelaya maxoolii buu haleelayaayo markaa waa la qiimayn qiimihiisii uu suuqa ka joogay ayaa hadhow magtiisii noqon mise waa ibnu aadamkaas dee xorkiina geesaa kula mid ahee xorkii ayuu la mid noqonayaayo magbaa ayuu noqon in magtii la bixiyo labadii keebuu markaa dhinacan waxyaalaha ka dhalanaya taasna eeg haddaan nidhaahno waa la qiimaynaya wuxuu ka dhigan yahay ilmihii yaraa iyo ruuxii weynaa inaanu isku mid noqon kii jaahilka ahaa iyo ninkii aqoonta lahaa ee addoonka ama farsamo yaqaanka ee nafciga badnaa inaanu isku mid noqon markaasoo waxaa la eegaya dee xooluhuba neefka weyn iyo neefka yar isku mid maaha ka shilis iyo ka weyni isku mid maaha kabal maalan xagga nafcigiisa ayaa qiimihiisa u gooya qiimihiisa u gooya marka tanna maxay noqon haddaan idhaahno waa xoolo ilmihii yaraa dee qiimihii isagu goynayn baa laga dhigi ninkii weynaa waa saasoo kale kii gaboobay qiimo gaaru yeelan kii intuu aqoon leeyahay waxtar badan leeya nafci badan lahaa iyo kii jaahilkaa wuxuu qabsanayaa aanu jirine kallun calaa mawlaahu ninkan uun dul saarnaa oo kale dee isku qiimama noqonaya mid kastaa qiimuhu goynayay markaa waxay noqon qiima haddii loola kacana xataa hadday miyada diyadii adcaafteed noqoto tobanlaabkeed noqoto kii unbaabay noqon waa haddii jaanibkaa la yidha haddii diya la yidhaaho dee innaga eg ilmaha yar iyo kaa weyn ka ra-iiska ah iyo kaa isagu gidaarka jiifa magta waa magun weeye kii caalimka ahaayee dee dad oo dhan booda anfacay iyo kii jaahilka ahaayee bal dee akhraska ahaayee arkamka ahaayee waxba ahayn diyadii waa isla mid waa ma keliya uun taa lama eegayo magtaa boqolkii halaaduun dee jaanibkaasay noqonaysa markaa isma bedbedelayso halkan weeye halka waxyaaluhu kaba imanaya midna isbedelaysa midna isma bedelayso marka maxay tahay imaka tan dee waxay leeyinkeebaa dhinacee u badan walow xaggii ibnu aadamnimo ay jirto laakiin marka iibkan la eegiyo iibsigan iyo dhaxalkan iyo siintan iyo rahankan awsaafta dhinaca badani waa dhinacii maalkii marka waxay noqonaysaa in dee xaggii itilaafkii lagala mid dhigo bahiimadii oo laydhaa qiimihiisu waa wuxuu gooyoon marka qiimi waa kala budnaan midbaa dee waxa weyaan intaasoo malyuu noqon midbaa waxoogaa yaroon qiimo lahaynba noqon dee waa qiimihii uun haddii jaanibka kale la eegana diya ahaan layd intaas weeyaanoo macnaa laba asal buu ka dhaxeeyaa labadaba awsaaf buu la wadaagsaday marka markaynu doonayno faracan keebaynu xukum aan siinayno asalkaasna xukum buu leeyahay asalkan kalena xukum ka duwan buu leeyahay waxaan eegaynaa dhinaca shabahu u badan yahay dhinaca usaaft u badantay dhinacaasaan haleeshinayna kaasba laakiin iyadoo waxyaalaha hore suurtagelayan kan looma kacayo xaggiis waana nooc aada u daciifa kani marka wuxuu uhi wahaaliu kii saddexaad alfarcu faracii weeye alladii faracaasoo taradada isagu ku noqnoqonaya ku taradudaya ka dhaxeeya weeye maa bayna asrayna maada saa-idan nidhi lafdiga haynoo taalo wasanka aynoo buuxisee laakiin macnaha imaka oo aynoo soo korinaysaa ma jirta laqba ahaanoo taradada bayna asrayni laba asal dhexdood ayuu ku taradudayaa ictibaaran ictibaar ahaan wujada la helay isna intana waa takmila uun falyartaxiq markaa ha haleelo oo macnaa ha la haleeshiiyon weeye biayi dayni labadaa asal ee uu dhexdooda ku taradudaya kooda ka midahee akara badan alifta waa lidraaq akara min hayrihi isaga hayrkii oo kadee ka kale maxay kaga badan fii wasfi wasfigiisan de ay iska shabaheen alladii wasfigaasoo yuraa la arkaya ee asalkana kuba sugan faracana kuba sugan ka isagu awsaafta ay wadaagsanayaan ka badan tahay awsaaftay kii kala wadaagsanayeen kaas qalabada ha la siiyo waa la kala qaalib la raajix yeelaya markaa falyeel xaq ha la haleeshiiyo arraqiiqu addoonkii fil itilaafi itilafkiisa la baabiyo weeye waa isagu marka hadhow haddii xubin laga gooyo taasoo kale noqon oo masalada ay noo soo noqon innaga haddii xubin la gooyo oo dee bal ka soo qaad xubintu ama ay lagu sameeyo jinaayo ay xubintuna wax go-an lahayd qiimayo waxa lama eegee dee qiimihii ay lahayd kuntankii halaad baaba gacanta ay noqon oo kale isaga laakiin haddii aan nidhaahno dee ruuxii xortaha buu laba mid yahay waxay meeshii iman gacantii haddii diyadeeda konton ahayd diyadii dhammaydna ay boqol ahayd nisfay noqotay isagana dee nisfkaas diyadiisi unbaaba gacantii laga dhigay laakiin haddii qiimo laydhaa waa in la qiimeeyo oo laydhaa bal markuu saliimka ahaa yuu fayoobaa neef kasta lagu samaynaya xoolaha arde markuu fayoobaa imisuu goynayay intaasuu goynayay kasoo qaadin laydhaa boqol kun buu goynayay markii uu imaka waxani kuba yimaan nuqsaantani ku timi imsuu goynaya siddeetan buu goynaya farqigii udhexaysay labaatankii kun bay noo soo baxay labaatankii kun bay nisbadii noqon marka dee taasi nin farsamo yaqaan oo dhici karto gacantiisuba qiimahan ay u keenaysayoo taas ahaa iyo kii aan waxba aqoon haddana markaa tafaawudkii baa iskaba imadnee oo qiimihii baa la eegayaa marka midna nisbadii baan ka eegaynaa qiimihii baan ka dhaqaaqaynaa iyo farqigii labada qiimo udhexeeyey tanna waa wax go-anun oo dee taasi diyadii oo kale oo iyada markay cudbi noqotona baabkeedii halkiinbaa imanaysa hadalkii falyulxaq ha la haleeshiyo araqiiqu filitlaafi bilmaali maalkii ha la haleeshiiyo laa bilxuri kii xortaaya aan la haleeshiinin filawsaafi xagga awsaafta dee ay ka wada dhaxaysee xortiina gees buu kala mid yahay bahiimadii ama maalkiina gees buu kala mid yahay maalkii waayo shabaha xaggaas ayaa badan walow xaggana ay wax jiraan washardu kolley waa baabskaba bilaabmaya wallah subxaana wa tacaala calaa bismi illah alxamdu lilah sana wala salaatu wasalaamu calaa rasuul